إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay weerar waxay ku qaadeen ciidamada itoobiya ee jooga deegaanka awdiinle ee gobolka baay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho kulan u dhexeeyey beesha baadacadde iyo xarakada shabaab ulmujaahidiin oo ay barbar socotay dowladdiini ah ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey gobolka hiiraan dowladdiini ayaa gobolka gedo waxaa loogu soo gebagabeeyey xubno ka tirsan beesha ceelay qaybteeda degta deegaano ka tirsan gobolka gedo dumarka ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa aad uga hadlay arrimaha kufsiga iyaga oo ku halqabsaday gabar la yidhaahdo cawo xariir taas oo maamulka somalilan aanay ka cadaalad falin kufsi lagula kacay booliiska gobolka hiiraan ayaa waxa uu hor joogsaday isu soo bax ka dhan ah dib u dhiska maamulka hirshabeelle maadaama madaxdii hore xilligu ka sii dhammaanayo ololo ka dhana madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka socday magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya intaa waa qodobadii warku waaweyne dhegeystayaal haatan u diyaargarooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku qaadeen ciidamada itoobiya ee jooga deegaanka awdiinle ee gobolka baay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxa ay jihooyin kala duwan ka weerareen itoobiyaanka diryaanka hubka labada dhinac isweydaarsanayeen ayaa laga maqlayay awdiinle iyo nawaaxigiisa deegaanka awdiinle ayaa soddomeeyo kilomitir dhanka galbeed wuxuu ka xigaa magaalada baydhabo asigoo u dhexeeya berdaale iyo baydhabo faahfaahin dheeriya kama aynaan helin inta uu leegyahay khasaaraha gaaray ciidamada itoobiyaanka ee halkaasi ku sugan waxaa xusid mudan in ciidamada itoobiyaanka ee halkaasi jooga dhowr maroo hore la weeraray mararka qaarna gaadiid laga qarxiyey sidoo kale xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa halkaas marar kala duwan lagu weeraray iyadoo qaar laga dilay oo kuwo kalena laga dhaawacay weerarkan ka dhacay awdinle waxa uu ku soo aadayaa iyadoo shalay subax la weeraray ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan magaalada qansax dheere ee isla gobolka baay sidoo kalena dhowaan duleedka magaalada diinsoor waxaa ka dhacay dagaal kaas oo sababay dhimashada saraakiil iyo askar itoobiyaana dowladda itoobiya ayaa meydadka iyo dhaawacyada waxa ay ku daabulatay diyaarado sidoo kale ciidamada itoobiyaanka sidoo kale waxaa xusid mudan in magaalada baardheere itoobiyaanka jooga iyo kuwa kale ee buurluuba jooga ayagana habeenadii dhowaa weeraro ay la kulmeen etoobiya ayaa waxaa soomaaliya ka jooga kumanaan ciidamo ah kuwaas oo dhibaatooyin ku haya dadka muslimiinta ah waxaa xusid mudan in xarakada shabaab ulmujaahidiin weeraro kala duwan oo ay gudaha ka fulisay ay ku leysay ciidamo etoobiyaan ah sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa waxaa lagu dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray maxamed cali ayaa wuxuu ahaa laba xidig leh howlgal gaara oo ka dhacay degmada daynayl ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay maxamed cali xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka loo geystay maxamed cali oo ka tirsanaa dowladda federaalka waxaa xusid mudan in qori aakaah oo uu watay laga qaatay dilkiisu waxa uu ku soo aaday xilli magaalada muqdisho howlgallo kale oo dhowaan ka dhacay lagu dilay xubno muhiim u ahaa dowladda federaalka ah inta badan magaalada muqdisho waxaa ku go-an dhagxaan waaweyn oo ay dhigteen ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka ah iyagoo ka cabsi qaba weerare kaga yimaada xarakada shabaabul mujaahidiin xubnaha dowladda federaalka ayaa cariiri ku nool waxaanay ka baqayaan xarakada shabaabul mujaahidiin oo horey xubno muhiim u ahaa dowladda federaalka dishay islamarkaasina weerartay baro muhiim ah oo aada loo ilaalinayay kulan u dhexeeyey beesha baadacadde iyo xarakada shabaab ulmujaahidiin oo ay barbar socotay dowladdiini ah ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey gobolka hiiraan cabdisamed cabdulaahi ayaa warkan faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid ballaaran islamarkaana si hersare loo soo agaasimay ayaa waxay ka dhacday deegaanka show ee walaayadda islaamiga ee hiiraan waxayna gunaanadu u ahayd kulan ay barbara socotay dowro diini ah oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada hiiraan iyo waxgaradka beesha baadacadde muddo toban maalmood ah ayay dowladda qaateen odayaasha beesha baadacadde kuwaas oo ay kaga faa'iideen duruus kala duwan kulankan ayaa waxaa sidoo kale lagu xaliyey khilaafaad muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhex jiray gudaha beesha baadacadde qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka beesha baadacadda oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa kaga mahad celiyey wilaayada hiiraan gogosha ay u fidiyeen iyo sidoo kale khilaafaadkii laga xaliyey
waxaan ka mahad celinaynaa sida noola soo dhoweey iyo firaashka noola dhigay iyo duruusyaha ay aantaan noo socday dowladda oon si wanaagsan oo sharaf le aan u gudannay waxaan u mahad celinaynaa qabanqaabadaan ninkii noo dhigay walaayada ninka mas-uulka naga e sheekh guuleed ayaan u mahad celinaynaa ilaahay mahaddaas iskale dadka waxa waaye sidiisaba markay isu yimaado wax badanaad kala faa'idaysaa meeshaan nimcada laga helay inay guryahayna iyo gasadayna iyo golodayna iyo allah ee degaankaayna aan geysiinno allah ha nagu duwo waxa naga dambeeya oo rag iyo haween leh arrintaa aan u fidinno oon lagu khasaarin oo waxa midhaha ka soo baxay maalmaha soo socda aan guranno nabadoon macalim yuusuf macalin cabdi oo ah nabadoonka guud ee beesha baadacadde sidoo kalena ah guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada hiiraan ayaa isna goobta kelimad ka jeediyey waxaan rabnaa oo kale inaan ku soo gabagabayno waxaan ballan qaadnay oofintooda iyo meelmarintooda waxay saaran tahay qof walbo oo garto oona fulin karay saaran tahay in geedka looga baxana ma ahan nabadoonnada hadday guntiga dhiisha isaga dhigaan haddaysan iyaga wax aqoonin hataa ninkan wax yaqaana hilin u baahan yahay qof keligiis dacwo wadi kara ma lahan haddaan annaga hagaagsanahayne iyagana way hagaagayaan waxaa muuqda waxa waaye waxaan shaki ku jiran waaye wakhtiyaa nala geliyey waxdheefaa nala geliyey cilmigaa nala geliyey waxaan ummadda ku dhaqi lahayn aan naloo sheegay inaan midnimo aan gaarin aan sheegnay ugu dambeyntii waxaa kulanka soo gabagabeeyey waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guulee dabuune bahaan dardaaran gooni ah ayuuna u jeediyey hoggaanka beesha baadacadde ee kulanka qayb ka ahaa waxaad qaadateen ka beel ahaan qayb libax inaad ka qaadanaysaan nashrinta diinteenna islaamka dadka in la gaadhsiiyo maladoonnada inay ugu horreeyaan qadiyadda ayadoo la qaatay qodobkaas dacwada sidaa loo qaatay qodob gooni meel gooni inaan ku qoranno tuulooyinkeenna inaan dacwada gaadhsiinno sidaan u niri baadiyaha dadka jooga inaan dacwada gaadhsiinno ilaahay subxaanahu wa tacaala hadhow qof walba keligiis u tegi doonaa sheekh hebel baa la yidhaahdaa iyo waali hebel buu yahay iyo nin hebel baa la yidhaahdaa iyo ictibaar ma leh adiga addoon muslima ma ahayd nebi maxamed shareecadiisii diintiisii ma ku socotay wixii gaarsiin ah oo dadka muslimiinta ah naftaada laga bilaabay in la gaarsiiye ay ahayd ilaahay hadhow waa ku weydiin doona waa la kugu xisaabtami doonaa walaayaadka islaamiga ah oo ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka dhaca kulamo kuwan la mid ah oo ay isku arkaan hoggaanada beelaha soomaaliyeed iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ugu sarreeya gobollada kuwaasoo lagu xaliyay khilaafaad ka dhex jira beelaha qaar sidoo kalena looga hadlo sida ay beelaha uga qayb qaadan lahaayeen halganka ka socda soomaaliya in looga soo horjeedo shisheeyaha dowladdiini ah ayaa gobolka godow waxaa loogu soo gabagabeeyey beesha eelay qaybteeda degta deegaano ka tirsan gobolka godow dowladda ayaa waxay ka dhacday deegaanka caanoole wilaayada islaamiga ah ee godow ayaa dowladan qabatay qaar ka mid a ka qaybgalayaasha dowladda ayaa u warramay idaacaddan islaamiga ah ee alfurqaan waxaan ka qaadanay kownka waxaan ka qaadanay qur-aanka boqolkiiba marka kitaab oo layidhaha manhaj doori shariya kitaab layidhaha khud caqiidada kitaab layidhaha talkhiis sifatu salaat annabiy kitaab layidhaha mawaajibaat labaatan beri maasha allah tabaaraka allah aad iyo aad aad iyo aad waa nin oo mugdi ku jira oo afkun imaadaya noqday xasan walaalen doori waxaan ku qaadanay qur-aanka kariimka ah kow khud caqiida sifatu salaat waajibaat almutaxasimaat intaasaan ka qaadanay gaabow maxamed cabdullaahi degmada baardheera kasoo diirida caanola muqdicun baan joognay haddana afbeen baan joognay alxamdulilah culamadana khayr allah asiya xarakada shabaab lmujaahidiin ayaa dowlada diini ah waxay u qabataa hogaamiyaasha qabaa'ilada ee deegaanada iyadoo ay ka taliso iyo qaybaha kale ee bulshada dumarka ku dhaqan magaalada hargeysa ayaa aada uga hadlay arrimaha kufsiga iyaga oo ku halqabsaday gabar la yidhaahdo cawo xariir raagad taas oo maamulka somalilan aanu ka cadaalad falin kufsi lagula kacay maxamed cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya dhowaan waxay maxkamadda maamulka somalilan ee magaalada hargeysa xukun lix bilood ah ku riday in ka badan toddoba rag ah oo fal kufsi ah u geystay gabar yar oo dhimirka la gabadhan ayaa markii falka kufsiga ah loo geysanayay ku sugneed xarun agoomaha lagu koriyo taas oo ay gacanta ku hayaan dad ka mid ah qoyska madaxweynaha somalilan bulshada ku dhaqan gobolada dhaca waqooyiga soomaaliya ayaa maamulka somalilan ku eedeeyey in kiiskaas ay u wajaheen qaab cadaalad darro ah dadkan ayaa dibadbaxyo looga soo horjeedo arrintan ka dhigay magaalada hargeysa iyo degmo ka tirsan gobolada waqooyi cuqubo waxaa laga galay inan yar oo ku jirta sanadkii shan iyo tobnaad waa cawo xariir maskaxdeedu ma dhamma oo caadi maaha aabbaheed wuu xanuunsanayaa oo isaga qudhiisa maskaxdiisu ma dhamma waa indhala-aa ee iminkaa loo qalay il hooyadeed way waalan tahay walaalkeedii ka weynaana wuu waalan yahay waxa weeye dhibaato weyn ayaa ku dhacday dhibaatadaana waxaa ka mas-uula gabadha haysata agoomaha caasho ayaa ka mas-uula dhibaatada ku dhacday cawo waxay ku uuraysatay oo lagu kufsaday meeshii loo soo doonanayey ammaanka ee lalahaa ammaan baa laga helayaa ee lagu xiraynayey carruurta dulman oo dhan iyo carruurta danyarta iyo agoomaha lagu xiraynayey ayaa lagu dulmay iyada dhanka kale degmada qoriliga oo ka mid ah gobolada waqooyi ayaa iyana waxaa ka dhacay bannaanbax kaa la mid ah haddaanu dumarka nahay horta cadaalad baanu doonaynaa cadaaladayadi waa la aasay cadaalad baan rabnaa cadaalad dumarku cadaalad bay rabaa inantaasina waa inay cadaaladada caashay la mid tahay caasha caashay la mid tahay waa inay cadaaladdeeda degdega heshaa waa inay cadaalad heshaa maxamed case waxaanu leenahay waad la qabtaa cawo waxa lagu sameeya waad la qabtaa haddaanu nahay degmada qorlugud waxgaradka culimmada cuqaasha haweenka dhallinyarada ardayda waxaan maanta isu ku soo baxnay arrintaa lagu sameeye cawo aad iyo aadba uga xunnahay haddii jawaab degdega nalaka maqashin waynana annakaa wax ka qabanayna haddaanu nahay degmada falalka kufsiga ah ayaa ku soo badanaya goobaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaana muuqata in kufsiga uu yahay mashruuc ay maalgelinayaan hay-adaha shisheeye booliiska gobolka hiiraan ayaa horjoogsaday isu soo bax ka dhan ah dib u dhiska maamulka hirshabeelle maadaama madaxdii hore xilligu uu kasii dhammaanayo dad fara badan ayaa shalay isugu soo baxay gudaha magaalada beledweyne kuwaas oo siyaasiyiin ay gadaal ka taagan yihiin ciidamo boliis oo hubaysan ayaa dadka kala eryey boliisku waxay sheegeen inaanay jirin cid dhigi karta mudaaharaad iyaga aan lagu soo wargelin amaba aanay raalli ka ahayn waxay arrintani ku soo aadaysaa xilli magaalada jowhar uu ka socdo shir looga arrinsanayo dib u dhiska maamulka hirshabeelle maadaama madaxda maamulka xilligu uu ka sii dhammaanayo waxaa la qorsheynayaa in baarlamaan lasoo dhiso islamarkaasina madaxweyne ay soo doortaan siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa waxay u arkaan in xilka madaxweynahu iyaga iminka uu seegayo oo dhinaca kale uu u wareegayo sidaa aawadeedna sidaa aawadeedna waxa ka go-an in mashruucu aanu miro dhalin maadaama iyagu ay dhaliilsan yihiin hirshabeelle waxay u muuqataa in khilaafaad cusub ay lugaha la sii gelayso iyadoo marka horebaa la dhisay iyada oo la iskhilaafsan yahay shisheeyaha ayaa maamul goboleedyada ka hirgeliyey gudaha soomaaliya asigoo isku diray dad badan oo soomaali ah kuwaas oo xilal iyo hunguri isku heesta ololo ka dhana madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka socday magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka xasan cali khayre oo farmaajo dhowr bilood ka hor uu shaqada ka raacdeeyey iyo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka shariif sheekh axmed ayaa kulan waxay ku yeesheen magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya kulanka oo xalay dhacay waxa uu ahaa mid albaabadu xiranyay si faahfaahsanna loogama hadlin waxyaabihii ay isla soo qaadeen waxaa suuragal inay ka wada hadlayeen sidii isbahaysi ay u yeelo lahaayeen si farmaajo meesha looga saaro magaalada nairobi waxaa waayadan ka jira kulamo dhowr ah oo la xiriira arrimaha doorashada farmaajo ayaa isku dayaya in kursiga uu mar kale ku soo noqdo laakiinse waxaa sii badanaya mucaaradkiisa dhowaan waxa uu soo dhisay golo wasiire ka gadaal markii uu soo magacaabay ra-iisul wasaare cusub waxa uu raacdeeyey xubno dhowra oo wasiirada ka tirsanaa kuwaas oo loo arkayay in ra-iisul wasaarihii hore xasan cali khayre ay gacan saar lahaayeen tanina waxay sii kordhinaysaa mucaaradkiisa farmaajo ayaa ku guuldaraystay dhammaan waxyaabihii uu ballan qaaday markii uu murashaxa ahaa sidaas oo ay tahay weli kama tanasulin hamigiisa ah in madax uu kasii ahaado dowladda federaalka ah dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegayaan haddii shisheeyuhu ay u arkaan in uu mudan yahay inuu howsha u sii hayo in ay suuragal tahay in mar kale kursiga lagu soo celiyo laakiinse haddii ay geesta kale u arkaan in uu culays ku yahay in ay eryayaan oo ay meesha keenayaan nin kale maadaama dowladda federaalka oo ay tahay mid shisheeyuhu uu dhisay ciddii uu doonana uu xildhibaan wasiir iyo madaxweyne uga dhigo warkii oo dhegeystayaal idin kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa